بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan halkan ka bilaabaynaa kitaabka la yiraahdo annafaxaat aliimaaniya oo ah arbacuuna xadiian fi fadaa'ili khayri lbariya afartan xadiid oo ka hadlaya fadaa'isha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ahaa khayru lbariya khalqiga oo dhan kii ugu khayrka badnaa sala allahu calayhi wasalam waxaa jamciyey oo soo ururshay axaadiitan doctor cumar bin muwafiq annashuuqaati oo caalim weyn oo culimada islaamka ka mid ah daarta la yiraahdo daaru lxadiid al ashrafiya ayaa waxay samaysay majlis diyaarisay hadda ka hor oo lagu akhrinayo kitaabkan isaga ah ee la yidhaahdo annafaxaat aliimaaniya oo afartankan xadiida waxaana markaa akhrinayay doctoorka ururiyey iyo ustaadka kitaabka awal soo jamciyey oo soo ururiyey doctor cumar waxaa ricaayada iyo ilaalinta maamulka hayey labada daaroodba daaruulxadiid alashrafiya iyo daaruulxadiid annuuriya labadaba sheikhii iyo caalimkii iyo muftigii weynaa oo dhowaan dhintay raximahu llahu tacaala oo la dhihi jiray fadiilatu sheekh xusein sacbiya daaruulxadiid alashrafiya waa meeshii taariikhda dheer lahayd oo culimmada islaamka in badanoo ka mida diinta kasoo faafiyeen oo imaamu nawowi uu ka mid ahaa in badan uu maaragtay daraasada ka waday ilaa haddana shaqaysa oo diinta laga faafiyo oo ku taala magaalada dimashik caasimadda wadankan la yiraahdo suuriya daarta kale oo daaru xadiid annuuriya iyaduna waa daar khidmo badan u haysa ama u qabata dadka muslimiinta diintana lagu fidiyo si gaarana xadiidka iyo culumtiisa kitaabkan gogoshiisa haddaynu aan dul marno bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaah ilaah baa mahad u ahaatay wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedi rasuuliillaah rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah watabaca sunnatahu wahtadaa bihudaah ama bacd wuxuu yidhi faina acdama minan illaahi subxaanahu watacaala calayna nicmooyinka ilaahay iyo galladaha uu nagu manaystay dusheenna kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah tan ugu weyn waxay weeyaan an akramanaa binicmati lislaam ilaahay inuu nagu karaameeyey nicmada weyn ee ah islaamnimada nicmadeeda wajacalanaa min ummati sayidina muxamedi calayhi salaatu wasalaam iyo in ilaahay naga dhigay ummadii nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadaha tan ugu kheyr badana aladii akhrajana allahu bihi min aulumaati ila nnuur nebigaasoo sababtiisa ilaahay naga saaray mugdiga hanuunkana noo saaray min aulumaati ila nuur mugdigow naga saaray ilaahay baa naga saaray nebiga sababtiisa ilaah noo soo diray nuurkaana naloo saaray wa min adalaali ila alhudaa baadinimadii baa nalaka badbaadiye oo nalaka saaray waxaana naloo saaray xagga hanuunka wa min alcamaa ila albasiira indhala-aantii iyo jahligii ayaana ilaahay naga saaray oo nebiga into noo soo diray wuxuuna noo saaray ila albasiira wa min aljahli ila alcilmi jahligiibaa nala ka saaray cilmiga xaggeedaana naloo saaray iyo aqoon markaas waxa weyaan shaki la-aan arrintaasi waa nicmatun cadiimatun yacjizu alcabdu can idraakiha addoonku waa arrin uu ka cajizayo inuu gaaro iskaba dhaaf shugrinaqeedii oo rismiya inuu la yimaadee nicmada xaqiiqadeeda inuu macnaha gaaro oo idraag ku sameeyo buuba ka cajizaya qofka maaragta addoonku fanaxmadu allaha tacaala calaa dalika kamaa yaliiqu bixamdih ilaahay baan arrinkaa ku xamdinaynaa xamdi u laa'iqah wanasaluhu thabaata xataa nalqaah subxaanahu watacaala wahuwa raadin cana ilaahayna waxaan weydiisanaynaa thabaat iyo sugnaan ilaa aan kala kulanno isagoo ilaahay naga raaliyahay wuxuu yidhi waina mima laa yakfaa cala almuwafaqiina min asxaabi albasiirati almustanira waxyaalaha aan ka qarsoonayn dadka ilaahay waafajiyey ee dadka asxaabuulbasiirada ah ee dadka macnaha nuurka iyo iimaankale ah waxaa ka mid a ana hada alfadla kullahu inamaa kaana bihadyi sayidina muxamadi sala allahu calayhi wasalama rasuulillaah arrintaasoo dhan waxay inu ku- aan ku helnay aan ku mutaysanay inaan ummaddii ugu khayr badnayd noqonno intaasoo dhibaato ilaahay ina ka badbaadiyo hadyigii nebiga iyo hanuunkii nebiga ee nebiga ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay rasuulkeena uu kusoo dhibay calayhi salaatu wasalaam fahuwa calayhi salaatu wasalaam aladii akhada biaydina ila allah nebigu waa midkii gacnaheenna qabtay xagga ilaahayna inoo hogaamiyey wahuwa aladii dallanaa bisunatihi almudaharati wahadyihi alcadiim ila sabiili الnajaat nebigu waa rasuulkii calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa nagu tusiyey mudaharada iyo hadigiisa weyn wadada badbaadada wahuwa sala allahu calayhi wasalam awlaa bilmu'miniina min anfusihim muminiinta isagaa uga awleysan kaga awleysan muminiinta naftooda inay ku bixiyaan naftooda nebiga calayhi salaatu wasalaam midda kalena nebigu isagaa muminiinta uga naxariisasho badan xataa iyaga naftooda wa arxamu bihim min aabaa'ihim wa ummahaatihim hooyooyinkood iyo aabbayaashoodna nebigu isagaa uga naxariisasho badan ummadda ehelkooda iyo awlaadooda isaga uga dadaal badan maxaa yeelay ilaahay waa isaga ilaha laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim suuratu towba falidalikum kaana min awjab alwaajibaat si- ki- sidaa darteed waajibaadka kan ugu waajibsan bay ka mid noqotay calaa kulli muslim inuu barto sifaatkii nabiga calayhi salaatu wasalaam khasaa'istiisii iyo shamaaishiisii iyo akhlaaqdiisii inuu qalbigiisa ku shuqliyo nabiga jacaylkiisa wa xayaatahu biitibaacihi intuu nool yahay nabiga raacidiisa inuu ku mashquuliyo samcigiisa iyo basarkiisana inuu macnaha ku mashquuliyo biqiraa'ati siirati nabiga siiradiisa akhrinteeda walisaanahu carabkiisana qofku waa inuu ku mashquuliyo bikarati salaati caleyhi nabiga salligiisa uu badiyo waxaa laga yaabaa buu yidhi falacalahu bidalika yanaalu maqaama alqurbi minhu sala allahu calayhi wasalama fi dunya walaakhira arrintaa darteed inuu gaaro maqaama alqurbi minhu maqaam dhowaanshaha maqaamkeeda uu nebi maxamed u dhowaado adduun iyo aakhiraba fayakuunu dalika sababan fi sacaadati alcudma arrinkaasina ay sabab u noqoto liimaantiisa weyn allatii laa shaqaa'a bacdaha abada wax shaqinimaa ayaan daro ka dambaysa aysan jirin ee guul uu qofkaasi sidaas ku gaarayo ayib markaas waxa weeyaan culimmadu waxay u qasteen oo aada u daneeyeen danayn weyn arrimahaas inay maaragtay wax ka qoraan markaasay shamaaisha nebiga wax ka qoreen fadaaishiisay wax ka qoreen akhlaaqdiisay kutub ka sanifeen siiradiisa ayay kutub tiro badan ka qoreen inaan waxaan doonayaaba yidhi marka shiikhani aniguna aan dadkaa ku daydo deedna ilaahay wuxuu waafajiyey afartankan xadiid ee barakaysan ee wanaagsan ee mubaarakada ee qalbiga qofka muminkaa saameynaysa in aan macnaha jamciyey oo soo doortay oo qofka muminkaa qalbigiisa yaa ku barbaarinaysa nebiga jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam waana afartan xadiid oo dusha in laga qabto ay sahlan tahay in la akhriyo majaalista xadiidka ay sahlan tahay in la xusuusnaadana ay sahlan tahay aniguna waxaan rajeynayaa uri lacalli an ana- anaala bidalika shafaacatahu sala allahu caleyh wasalam nebiga shafaacadiisa inaan arrintaa ku helo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim waliba shiikha waa kitaabkaa qoray waa loo diray waa lagu takli- lagu kalifay Ee, xilligaas waxaa noolaa oo hogaaminaya culimada shiikhii caalimka ahaa muxadidkii weynaa xadiidkii culumtiisaba meel sare ka gaaray doctor nuuruddiin citri xafidahu allahu tacaala xilligaas waa noolaa laakiin hadda waa raximahu allahu tacaala allah ha u naxariiso oo ma garanaysaa in aada iyo aad diinta ugu soo khidmeeyey ah marka wuxuu yidhi waqad jacaltuha fii amaaniyati maqaasid saddex sideed maqsad ayaan afartankan xadiid u qaybinaya sideed ujeeddo oo waaweyn maqsid kasta iyo yool kasta iyo ujeed kastoo ka mid ah shan xadiid baan hoos dhigayaa waxa weeyaan afartan xadiid shan xadiid oo kastaba isku arrin bay ka hadlayaan hal maqsid bay iyo hal ciwaan bay leeyihiin shantaa xadiid lafteeda xadiid kasta oo ka mid ah wuxuu sii yeelanayaa ciwaan gaar ah afartanka xadiid mid kastaaba wuxuu sii yeelanayaa say u badan tahay canaawiin kala duwan markaas maqsadka koowaad waa fi lkhasaa'is annabawiya waxyaalihii nabiga lagu khasisay kan labaadna mucjizaadkii baahirada ahaa kan saddexaadna waa shamaa'ilu zakiya kan afraadna akhlaaqda nebiga kan shanaadna nebiga raxmadiisa sala allahu calayhi wasalam oo u turayey ama u naxariisanaya khalqiga si guud wa shafaqatii calaa ummatii khaasa si gaarna ummadiisa nebigu uu ugu naxariisanayay waxaa kan lixaad noqonayaa fi lxadi calaa ishqaali lqalbi bimaxabatihi bixubihi sala allahu caleyh wasalam qalbiga oo lagu shuqliyo nebiga jacaylkiisa waxaa todobaa fi lxadi cala itibaacihi sala allahu caleyh wasalam waatamasuki bisunnatihi lmudahara in nebiga raacidiisa la isku booriyo iyo ku dhegid sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam sideed waxaa noqonaysaa fi lxadi cala alikhaari min asalaati waasalaami caleyhi sala allahu caleyh wasalam isku boorin la isku boorinaayo saliga nabiga iyo salaamta nabiga in la badiyo sheikh wuxuu leeyahay waxaan ku dadaali waqad xaristu calaa an takuuna alaxaadiidu almuntaqaatu min asixaaxi walxisaan axaadiidan aan afartankaa inay noqdaan axaadiid saxiixa iyo kuwa xasana bal inta badan axaadiidan bukhaariga iyo muslimkay ku taallaa ama bukhaarigay ku taal ama muslimka weliba waxaan sheegayaa buu yidhi biasaaniidi mukharijiiha kuwa soo takhrijiyey sanadyaalkooda ragga wariyey sida bukhaari oo kale sanadkoodaan sheegayaa litakuuna calaa sanani almuxadisiin siday wadooyinkii muxadisiinta u noqoto fi lcinaayati bilisnaad siday u danayn jireen sanadka iyo in lagu akhriyo axaadiidan fii majaalis riwaaya werinta majaaliseeda si nafcigeedu caam u noqdo waxaanu ku magacaabay buu yidhi annafaxaat aliimaaniya arbacuuna xadiidan fii fadaa'ili khayri albariya calayhi afdal asalaati waatama atasliim waaska ataxiya saa'ilan almowla saa'ilan almowla caza wajal anoo weydiisanaya allaha mowlaha caza wajalla an yukrimanii fiiha bilikhlaas ilaahay inuu u karaameeyo ikhlaas iyo baraxtirid ilaahay dartiis waalnafci waalqabuul ilaahay kitaabka nafacna u yeelo aqbalana wa an yukrima kula man qara'ahaa qofka soo akhriya aw xafidahaa xafidana aw rawaaha wariyana ilaahay subxaana wataala ku karaameeyo bibuluuqi lma'muul hididiliis inuu gaaro iyo wa shafaacati rasuul rasuulka shafaacadiisi sala allahu caleyh wasalam walxamdu lilaahi awala waakhira waxaa qoray katabahu lfaqiiru ilaa raxmati rabbihi cumar bin muwafiq annashuuqaati cufiya canhu amiin waa sheikha saldhigiisa waa magaalada dimashq marka bisha shacbaan buu qoray taariikhda kun afar boqol soddon iyo lixdii hijradu markay ahayd mar dambaa misle kitaabka lagu celiyey muraajaco labaad markay maraysa kun afar boqol soddon iyo sagaalka haddaba waxaan gelaynaa maqsadkii koowaad almaqsid alwal fi lkhasaa'is annabawiya khasaaistii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa halkan looga hadlayaa alxadiid alwal xadiidka koowaad waxyaalihii nabigu gaarka la ahaa wey khaatamu nabiyiina sala allahu caleyh wasalem nabigu waa ambiyadoo dhan kii lagu khatimay nabigay khaas ku taha qال الإmام الbخاaري في صحيiحihi xdثna qتyبة بن سعيد qال xdثna إسmاعيل بن jعفر عن cبداللahi بن dيnاr عن أbي صالح عن أbي هريرة رضي الله عنه أنa رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل إنa mثليi aniga tusaalahaygu iyo وmثل الأنbiyaaءi min qبلi أنbiyadii iga horeysay tusaalahoodu ka mثل rajuli nin oo kalean isku baa u tusaala ah ninkaasoo banaa beytan guri dhisay fa axsanahu gurigii wanaajiyey wa ajmalahu qurxiyey guri aada u qurux badan dhisay ilaa mowdica laminatin hal lamino ama hal bulukeeti meel la dhiga maaha intii kale guriga wuu qurxiyey halkaa meel oo min zaawiyatin ka ahaatay qowlad qowladaha guriga ka mid a fajacala annaasu yaduufuuna bih dadkii waxay gudagaleen inay werwareegayaan gurigii oo fiirfiirinayaan qurxoonaayo la dhisay wayacjabuuna lahu ay la yaabayaan wayaquuluuna leeyihiin hallaa wudicat haadihi lamina maxaan halkan bulukeytina meesha loo saarin qaala wuxuu yihi nabigu fa ana labina anigaa ka dhigan labinadii quruxdii oo dhan iyo diintii iyo ambiyadii baa laygu khatimay wa ana khaatimu nabiyiin nebiyaasha kii lagu khatimay baan ahay imaamu bukhaari baa wariyey imaamu muslimna waa wariyey xadiidka labaad nabiga waxaa la siiyey ucdiitu khamsan shan shay baa la isiiyey lam yucdahunna axadun qabli qof iga horeeye aan la siinin marka waxaa weeyaan waa arrin kaloo nebiga khaas khasaa'isiisa ka mid a قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا يسيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعضهن أحد من الأنبياء قبلي شن شيء باليسيي أو أن لسين أنبيادي مد كمد أنا هرتيها مد كواد نصرت وحال إيقو قرقار بالرعب أرققح قال إن لقو رضا مسيرة الشهر بالمال الله صعوده markii nebigu ay ka maqlaan inay argagaxaan midda labaad oo jucilat liya alardu dhulkii waxaa la iiga dhigay masjidan wa dahuura masaajid iyo mid dahuura wax dahiraysoo lagu booreysan karo lagu tukan karo lagu cibaadeysan karo ummadihii horena minay kiniisadaha iyo biyacda iyo meelaha galaan mooyaane meel kasta kuma cibaadeysan karin laakiin innaga meeshii waa tanoo wa ayumaa rajulin meel kasta oo ninkii ka ahoo min ummati oo adrakathu salaatu salaadu soo haleesho falyusali ha ku tukado meel allaale meesha kusoo gaadhay wa uxilat liyal khanaa'imu midda kale waxaa la ii xalaaleeyey waxyaalihii khaniimooyinka ahaa xoolihii gaalada laga soo qaadayey laakiin ummadihii hore saa ma ahayn meel baa inta lasoo dhoobo baa naari cuni jir wa kaana nabiyu sala allahu alay sl nabig wuxuu yubcathu ilaa qowmihi qoomkiisa mid loo soo diro khaasatan gaar ahaan ambiyadii hore nebiga reerkiisa keliya loo diri jiray wabucitu ila annaasi anna dadkaa la iisoo diray kaafatan si guud ahaaneed wa ucdiitu shafaacata shafaacada weynna waa la isiiyey oo nebiga ay taasna khaas ku tahay shafaacada weyn ashafaacatu alcudmaa baa la yihahda xadiidka saddexaad xadiidu shafaaca la yidhaahdaa qaala alimaamu albukhaariyu fi saxiixihi xadathana maxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullah qaala akhbaranaa abu xayaan ataymiy can abi zurcة bn cmr bni jariiri can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam utiya bilaxmin nebiga waxaa loola yimid hilib farufica ilayhi diraac markaasaa dhudhun baa loo dhiibi hilibkii ka mid ah wa kaana tucjibhu jeenigaas nebiga aad bay u cajab gelin jidhay markaasaa nahasha minha nahsha nebigu xoogaabuu ka ruday markaasu uma qaala wuxuu yihi ana sayid nnaasi ywma alqiyaama ummadoo dhan sayidkeedii baan ahay maalinka qiyaamada maalmaha kalena kaba sii hadee baaba owlaa weeyaan wahal tadruuna mima dalik sidaan sidaas ay ku dhacday mayaad garanaysaan waxay ku dhacaysaa yajmacu allaahu nnaas ilaahay baa dadka soo jamcinaya alwaliina waalaakhiriina fii saciidin waaxid hal bannaan baa ummadihii hore iyo kuwii dambeba la iskugu keenahayaa yusmicuhum addaaci kan u yeerayana codka wuu maqashiin wayanfiduhum lbasaru aragguna waa ku fulayaa araggu waa wada gaaraya watadnu shamsu qoraxduna waa soo dhowaanaysaa fayabluqu nnaasa dadka waxaa gaaraya min alkami dhibaatada iyo walkarbi kurbada maa laa yudiiquuna waxaysan awoodi karin walaa yaxtamiluuna aysanna qaadi karin fayaquulu naasu dadku waxay dhahayaan alaa taruuna iyagaa isla hadlaya maweydnaa ujeedin maa qad balaqakum waxaa idin soo gaaray alaa tanduruuna mayeednaan arkayn alaa tanduruuna mayeednaan fiirinayn man yashfacu lakum mid idiin shafeeca ilaa rabbikum rabbigiin intii ka ah fayaquulu bacdu nnaasi libacdin dadka qaarkood baa qaar kale waxay ku dhahayaan calaykum biaadama dhibaato badan baa jidhee nebi aadam ha loo tago fayaatuuna aadam calayhi salaam bay u tegayaan fayaquuluuna lahu waxay dhahayaan anta abulbashar baat khalaqaka allahu ilaahay baa kugu abuuray biyadih wa nafaqa fiika ilahay wax kugu afuufay min ruuxih wa amara almalaaikata malaaigtan inay kuu sujuudaan buu amray ilaahay oo fasajaduu laka waa kuu sujuudeen nebi aadamow ishfac lanaa ilaa rabbika rabbiga intii kaa noogu erge alaa taraa ma waadan u jeedin ilaa maa naxnu fiih waxa aan ku suganna alaa taraa ma waadan u jeedin nebi aadamow ilaa maa qad balaqanaa waxna soo gaaray fayaquulu aadam wuxuu dhahayaa ina rabbii rabbigay qad qadiba alyowma wuu carooday maanta qadaban caro lam yaqdab uusan caroon qablahu hortiis milahu mid la mida yaa caradan yaa horteed weligeed mid la mida ma caroon walan yaqdaba mana caroon doono bacdahu gadaashiis milahu mid la mida wainahu ilaahay qad nahaanii wuxuu iga nahiyey haddaan nebi aadam ahay can ishajarati geedi facasaytu waa casiyo geedii baan cunay nafsii nafsii nafsii buu dhahay anigaaba naftayda badbaado u raba idhabuu ilaa kayri kayrkii aada cid kale u taga idhabuu ilaa nuuxin nebi nuux u taga fayaatuuna nuuxan dadku nebi nuux bay u tagayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa nuux inaka anta adigu awalu rusuli baa tahay ilaa ardi alard ilaa ahli lard rasuulkii kowaad oo dhulka loo soo diray dadka jooga waqad sabmaaka allahu ilaahina wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu shafeec alaa taraa ilaa maa naxnu fiih fayaquulu wuxuu dhahayaa ina rabbii caza wajalla qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu mila waa intii hadda xadiidka hore aan kusoo marnay oo kale waa isku macni wa inahu shaani nebi kasta cududaar buu sheeganayaa nebigeenna mooyaane calayhi salatu wasalaam wa inahu shaani qad kaanat lii dacwatun habaar iyo tuugma iga dhacday buu dhahayaa dacowtuhaa calaa qowmi tolkay aan ku habaaray nebi nuux markay rumayn waayeen waa isagay habaarado ilaahu ha kaga tegin buu yidhi hal qof oo guri geli kara dhulka ha kaga tegin nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa kayri idhabuu ilaa ibraahim fayaatuuna ibraahim fayaquuluuna yaa ibraahim anta nabiyullaahi baa tahay wakhaliiluhu min ahli alard ishfac lanaa ilaa rabbika noogu ergee alaa taraa ma waadan u jeedin ilaa maa naxnu fiih fayaquulu lahum ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lan yaqdaba qablahu lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah wainahu qad kunt wainii qad kunt waxaan ahaabulahayaa kadabtu mid been sheegay alaaa kadabaatin saddex beenood waxay ahaayeen arrimaha de markaa daruuradu keentay muuqaalka been uga eg laakiin aan been xaqiiqa ahayn fadakarahunna abuu xayaan fi lxadiid saddexdiiba wuu sheegay markaa wuxuu yidhi nebi ibraahim nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa kayri idhabuu ilaa muusa nebi muuse u tag fayaatuuna muusaa bay u imaanayaan fayaquuluuna yaa muusaa anta rasuuluullah rasuulka ilaahay baa tahay fadalaka allahu birisaalatihi wa bikalaamihi cala annaas risaaladiisii iyo hadlidda aad dadka la hadashay yaa waxaan leeyahay birisaalatihi wa bikalaamihi ilaahay hadalkiisi ilaahay baa kugu fadilay cala annaasi buuna kaa fadilo ilaa nebi muuse ilaahay baa la hadlo wakalama allahu muusaa takliima ishfac lanaa ilaa rabbik alaa taraa ilaa maa naxnu fiih fayaquulu ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah wainii qad qataltu waxaan dilay buu leeyahay ana ma aadi kara shafeecado nafsan lam uumar aan lay amrin biqatliha dilideeda nafsii nafsii nafsii idhabuu ilaa kayri idhabuu ilaa ciisa bni maryam nebi ciise u taga fayaatuuna ciisa fayaquuluuna yaa ciisa anta rasuulullahi baa tahay wakalimatuhu alqaaha ilaa maryam wa ruuxun minhu wakalamta naasa dadkaana la hadashay filmahdi dharabtii iyo dhabta markii lagu hayo sabiyan xaalaat ishfac lanaa ilaa rabbik ilaahay noogu ergee alaa taraa ilaa maa naxnu fiih fayaquulu ciisa ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu milahu qad walan yaqdaba bacdahu milah walam yadkur ma sheegayo nebi ciise demben dembi isagu ma sheegayo ku cududaarto nafsii nafsii nafsii laakiin riwaayaadka qaar baa tilmaamaya inuu dhahayo dad ba ay caabuday ilaahay sukadiisa idhabuu ilaa kayri idhabuu ilaa muxamed fayaatuuna muxamedan nebi maxamed buu imaanayaan fayaquuluun yaa muxamed anta rasuulu llah wakhaatamu alambiyaa waqad gafara allahu laka maa taqadama min denbika wamaa taahar ishfac lanaa ilaa rabbik alaa taraa ilaa maa naxnu fiih faandaliquna waa tegayaabi faaatii taxta alcarshi carshka hoostiisaan tegaya faaqacu waan dhacayaa saajidan xaalahan mid u sujuudsan lirabbi rabbigay caza wajal uma yaftaxu allahu calaya ilaahay baa ii furaya min maxaamidihi xaalay ka ahaatay mahadintiisa iyo xusni thanaa'i ammaanta wanaageeda calayhi ilaahay la ammaano shay-an baa ilaahay ii furayaa shaygaasoo lam yaftaxhu calaa axadin qabli qof iga horeeyey aan loo furin kelimaad ilaahay lagu ammaanayo qof iga horeeyey uusan ku tiraabin baa lay waafajinayaa ilaahay inaan ku ammaano uma yuqaalu waxaa lay dhahayaa yaa muxamed irfac raaska madaxa korqaad sujuuda ka kac sal weydiiso tucdaha lagu siiya washfac shafeec tushafac lagaa shafeeca aqbale faarfacu rasi madaxaan kor u qaadaya faaquulu ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi meeshii nebiyada kale nafsii nafsi kala hayeen ummatii yaa rabbi buu dhahaya fayuqaalu yaa muxamed adkhil geli min ummatika ummadaada man duu laa xisaaba calayhim wax xisaaba aysan dushooda ahayn min albaabi alaymani albaabka midig oo min abwaabi aljanna albaabka ha ka galaan wahum iyagu dadkaasina shurakaau nnaasi dadka kalena kuwa la wadaaga weeye oo sheer kula ah fii maa siwaa daalika albaabka wixii ka soo haray oo min alabwaabi albaabada kale ah uma qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi nebigu inamaa bayna almisraacayni min masaariici aljanna jannada labadeeda misraac labada fidqo oo albaabka oo albaabada jannada ka mid a kamaa bayna maka wa ximir maka iyo ximir inta udhaxayso kale wey aw kamaa bayna makkata wa busraa ama magaalada maka iyo busra oo ka fog inta udhaxayso oo kale weeye bay labada fidqo isku jiraan xadiidka afraad inaa acdaynaaka alkowthar weeyaan qaala alimaamu muslimu fi saxiixihi xadaanaa caliy bnu xujirin السعدي قال حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسر عن عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يحل يضع النبي هرد ذات يوم بين أظهرنا ماذا بين وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مال بين أظهرنا أو هنغا نحن يدا جوجو id waktigaas akfaa ikfaacatan nebigu wuu seexday seexasho ayuu seexday waa hurdo fudud uma rafaca raasahu madaxu kor u qaaday nebigu mutabasiman isagoo dhool biraaya muusoonaya faqulnaa waxaan yidhi maa adxakaka maxaa kaa qoslinaya yaa rasuul allah qaala unsilat calaya waxaa laigu soo dejiyey suura aanifan goor dhoweyto suuratun faqara'a wuxuu akhriyay nebigu bismi illaahi araxmaani araxiim إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لبتر وسورة دس وصدح أيضا ثم قال وحيرا تدرون ما أكتين ما الكوثر كوثر كاسوحي هاي اللي إنا أعطيناك الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال وحيرا فإنه نهر ووبي وعدنيه ربي ربي إيا وهي عز وجل عليه دشي سنة خير كثير خير بدن بعد دشي سارا waxawdun waa dar oo taridu caleyhi ummatii ummadaydu kusoo arooreyso yowma alqiyaama xawdka nebiga allahna ka waraabiya aaniyatuhu weelashiisu cadadu nujuumi xidigaha tiradooda oo kale weeye fayuqhtalaju lcabdu addoon baa la goosanayaa oo minhum addoommadii ka mid ah dad baa dhexda lagala baxayaa kusoo socday xawdka inay ka cabaan baa dhexda qola inta u gasho baa dhexda laga weecinayaa meesha inay ka cabaan baa laga hoojinayaa faaquulu waxaan dhahayaa markaan arko iyagoo lasii wado yaa rabbi yaa rabbi inahu kaasi min ummati inahu shaaniya min ummati fayaquulu wuxuu dhahayaa maa tadrii ma ogid maa xadaad bacdak gadaashaa waxay soo darisiisay dad diinta wax kusoo dardaray oo diinta ku dhaqmi waayey oo diinta la dagaalamay bay ahaayeen markaas waxa weeyaan xadiidka isaga ah suuratu kowthar inacdayn oo weliba bisinka laga bilaabayo ay u daliishanayaan culimada suurad kasta in bisinku aayad ka mid ah inuu yahay markii bare laga reebo suuratu towba alxadiid alkhamis miftaaxu baab aljanna wey jannada albaabkeeda furaheeda qaala alimaamu muslimu fi saxiixi xadaanaa camru naaqib wazuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa haashim bnu lqaasim qaala xadaanaa sulaymaan bnu mugiira can haabit can anas bni malik radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam aatii nebigu wuxuu yihi waxaan tegayaa baab aljanna yowma alqiyaama fa astaftixu waan furi dalbayaa fayaquulu lkhaasinu kan furahayahabaa wuxuu dhahayaa mananta kumaat faaquulu waxaan dhahayaa muxamadun baana fayaquulu wuxuu dhahayaa bika adiga oo keliya umirtu lay amray laa aftaxu inaanan furin liaxadin axadoo qablika ka horeeya qof kaa horeeya inaanan ka furin ayaa lay amray nebiga ugu horeeya miftaaxu baabi aljanna isagaa marka u horeysa laga furayaa calayhi salaatu wasalaam marka maqsadkii koowaad oo shantaa xadiid ay soo hoos galeen ayaa halkaa noogu dhan darsigii koowaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu